magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ka socda mashaariic kala duwan kuwaasoo ay ka mid yihiin dhismaha laamiye cusub oo magaalada ay yeelanayso qaarkood lasoo gabagabeeyey wax weynna ka bedelay bilicda iyo isku socodka bulshada magaalada doomiyaha degmada kismaayo ahna duqa magaalada mudane cumar cabdulaahi maxamed faraweyne oo xafiiskiisa kula hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyey mashaariicda ka socda magaalada halka ay marayaan iyo waxa ay ka bedeleen bilicda magaalada saad og tihiin magaalada kismaayo sanadihii u dambeeyey waxay ku tallaabsatay horumar dhinaca kobaca dhaqaalaha iyo kaabayaasha dhaqaalaha iyo bilicda horumarkaa waxaa saldhig u ahaa maamulka reer degmo iyo shacabka magaalada kismaayo runtii aada looga shaqeeya waxaa kale oo door xal ku ka ah dowladda jubbaland oo haddaan dowladnimadu jirin ay sidaa u shaqaysay iyadoo hogaaminayo madaxweyne axmed cumar islaam runtii mashaariicda magaalada ka socota aad iyo aad oo horumar looga qaatay mashaariic badan baa magaalada ka socota waxaa u horeeya mashruuci weyn oo sanadihii u dambeeyey afartii sano iyo roobkii bilowdii shaqadii socotay muddo ka horna assessmentkiisa soo socday waliya mashruuca lagaa waxaa kaloo isaguna bilowday mashruuca dowlad kaar oo ay ku midoobeen dhul hayado oo un habitat iyo undb iyo isir shaqadu waxay lacagta saartay waddadii horumarka intaa kadib waxaa hadda bilowday maalinkii labaad soconaya daatadii lagu qaadi lahaa biyaha magaalada laga saaro daatadaas oo lagu ogaanayo xogta kala sarraynta biyaha iyo mustaqbalka meeshii biyuhu aadi lahaayeen in daata rasmiga laga sameeyo waad ogtihiin dalkan waa burburay wax kastoo dukumenti lahaa waa waxaynu ku noolnahay waddan aan xog badan laga haynin dhanka cilmiyan aan loo baahan waxaan sheegaynaa wixii aan ku dhawaan dib u soo